habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa jimca bisha noofembar ay tahay kow sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudioga aanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaac wararka maantana waxaa ugu waaweyn pauline hanson oo lagu helay inay si cunsuriyada u takoortay sanatarada muslimada ugu yaraan lix magangelyadoon ruuxinga ah ayaa ku dhintay xeebaha gobolka ace ee dalka indonesiya pauline hanson ayaa samaysay hadal cunsuriyada markii ay sanatarad muslimada ku tiri boorsooyinkaaga aruurso oo ku noqo bakistan sidaas waxaa ogaaday xaakin maxkamadeed hanson ayaa mehreen faruuki waxa ay ku tiri tag oo bakistan ku noqo kadib markii sanataradan muslimadda ay barteeda twitterka ku qortay inaysan u baroordiiqayn geerida boqoradii elizabeth iyadoo boqoradaasi ku tilmaantay inay madax ka ahayd emberadoriyad cunsuriyada oo ku dhisnayd nolosha dhulka iyo hanti la xaday oo ay leeyihiin dadkii la gumaysan jiray senatared hanson ayaa iyadu ku adkaysanaysaa in hadalkeedu ahaa mid siyaasadeed senatared faruuqi ayaa sheegtay iyadu inay ku faraxsan tahay natiijada maxkamadda waxayna ka dalbatay senatared hanson inay tirtirto qoraalkaas sidoo kalena ay bixiso qarashkii uga baxay maxkamadda ugu yaraan lix magangelyadoon ruxingaa ayaa ku geeriyooday xeebaha gobolka aja ee dalka indonesiya taliyaha booliska bariga aja anova surayanda ayaa sheegay in dadkaasi baddu ay liqday iyagoo isku dayaya inay dhulka wadankaasi usoo gudbaan iyadoo meydadkooda laga helay xeebta meel ku dhow halka sidoo kale laga helay qaxooti roginga oo ay ku jiraan caruur oo ay kuwa dadka tahriibiya xeebahaasi uga carareen kooxdan ayaa ka mida ayaa la yiri tiro badan oo dadka ruxinga ah oo kasoo qaxaya xaaladda adag ee xerada qaxootiga ee cox basaar ee dalka bangaladesh ku taala kadib markay hore uga soo qaxeen dagaalo ka socday dalkoodii hooye beru ama myanmar qareemada ayaa warqad u diray dukaanka weyn ee harod la yiraahdo ee dalka u k iyaga oo ku matalaya koox haween ah oo ku eedeeyey milkiilihii sanadkii lasoo dhaafay geeriyooday inuu haweenkaasi faraxumeyn jiray ama tacadiyo kula kacay inkastoo ninkan bilineerka oo maxamed alfayed oo geeriyooday uu horey u dafiray eedahaasi dukaanka harads ayaa hadda raaligelin ka bixiyey waxayna bilaabeen nidaam ay magdhow ku siinayaan shaqaalihii hore iyo kuwa hadda jooga oo iyagu dalbanaya magdhowgaasi waxaa maanta dhaqan galay sharci cusub oo goobaha shaqada ku saabsan kaasoo siinaya kumanaan shaqaalaha caadiyan ay shaqeeyaan shirkadaha isku xira shaqabixiyaha iyo qofka shaqaynaya kumanaankaas qof ayaa la sheegay in mushaar kordhin la siinayo sharcigan cusub ayaa macnihiisu waxa uu la mid yahay in shaqaalahaasi shirkaduhu ay usoo qoraan shaqabixiyaha la siin doono lacag la mid a midda shaqabixiyuhu uu si toosa u shaqaalaysto afar qof oo kale ayaa loo xiray dibadbaxyadii bishii sebteembar ka dhacay dibadda bandhig hubka lagu soo bandhigayay oo ka dhacay magaalada melbourne booliska victoria ayaa sheegay in nin lixdan iyo saddex jira la filayo in lagu soo oogo dacwo la xiriira inuu taagay salaanta naadsiyiinta mar uu ku sugnaa dibadda meeshan lagu soo bandhigayay hubka ciidamada dhulku ay qaataan saddex qof oo kale ayaa lagu soo eedeeyey inay sanduuqyo ka horgeeyeen fardihii boolisku ay wateen sidoo kalena inay ka hor istaageen askartu inay shaqadooda qabsadaan labiyo toban qof ayaa ilaa iyo hadda loo xiray dacwooyinna lagu soo oogay wixii ka dambeeyey dibadbaxyadaasi rabshada watay xildhibaanada mucaaradka federaalka dalkan australia ayaa dafiray inay laba wajiilo yihiin iyaga oo sii wada weerarka ay ku hayaan ra-iisul wasaaraha oo ay ku eedeynayaan in tigidhadii kuwaantas loo bedelay oo loogu bedelay kuwo ka qaalisanaa kuwuu iibsaday afhayeenada arrimaha gaadiidka u qaabilsan isbahaysiga bridget mckensi ayaa lagu qasbay inay dib uga noqoto hadal hore oo ay ku tiri iyada tigidhadii loo bedelay waa ay sheegtay oo meeshii laga rabay ayay ku qortay wayna soo bandhigtay hogaamiyaha mucaaradka peter dutton ayaa isagana lagu qasbay inuu difaaco in xafiiskiisu uu weydiistay tigidho lacag la-aana jina reinhard oo ah gabar bilineerada oo ka tujaartay macdan qodidda senatared mckensi ayaa iyaduna ku adkaysa in xaaladeedu ama daruufaheedu ay ka duwan yihiin tan ra-iisul wasaare albanisi laakiin wasiir dowladda u hadlay bill shorton ayaa janalnayn waxa uu u sheegay in isbahaysigu ay yihiin laba wajiilayaal musharaxa madaxweynaha dalka mareykanka donald trump ayaa dacweynaya warbaahinta c b s isagoo ku dacweynaya waraysi ay ka qaadeen qofta kasoo horjeeda isaga kamala harris taasoo laga sii daayay barnaamijka sixty minutes ee ka baxa telefishinkaasi c b s dacwadan oo la geeyey maxkamadda federaalk ayaa ku eedeyneysaa warbaahintan inay sii daysay laba jawaabood oo master harris ay ka bixisay su-aal ku saabsanay dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ee ka socda khaza trump ayaa ku celceliyey weeraro uu ku qaadayo warbaahintan inta uu ku jiray ololihiisa doorashada isagoo weliba ku hanjabay inuu leysanka ay ku shaqeeyaan kala noqon doono telefishinkaas ama warbaahinta ashi c b s haddii isaga la doorto c b s ayaa iyaduna dhankeeda sheegtay in trump oo hore u ballanqaaday inuu waraysi siin doono barnaamijkaasi sixty minutes uu markii u dambeysay ka noqday oo uu diiday saadaasha hawada berita oo sabti magaalada bed waa roobab iyo labaiyo labaatan digrii adelaide inta badan waa cadceed iyo soddon iyo shan digrii melbourne inta badan waa cadceed iyo labaatan iyo toddoba digrii sydneyna waa daruuro iyo labaatan iyo laba digrii brisbanna roobab ayaa la filayaa iyo labaatan iyo toddoba digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo lix senti oo doolarka mareykanka ah